بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل وتقطع يد السارق بثلاث شرائط ان يكون بالغا عاقلا وان يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهه في مال المسروق منه mualifka raximahullah fii hada alfasl wuxuu uga hadlayaa xaddu sariqa tuugnimada xadkeeda wuxuu yidhi wa tuqtacu waxaa la goynayaa yadu saariqi saariqa ama tuugga gacantii waa la goynayaa bihalaati sharaa'ita ay bisababi halaati sharaa'id saddex shardi sababtood ayaa loo jaraya macnaha saddex shardi hadday kulmaan gacanta saariqa waa la goynayaa shardiga koowaad waxa waaye an yakuuna baaliqan saariqu waa inuu yahay mid baaliq oo qaangaara caaqilan shardiga labaadna waxa waaye inuu yahay mid caaqila wa an yasriqa iyo inuu wax ka xado wa an yasriqa iyo inuu xado nisaaban nisaab inuu xado waa qadar maxduuda nisaabku qiimatuhu qiimadiisuna ay tahay rubcu diinaar diinaar rubaciisa ouna ka xado min xirzi mili asigoo kale meesha lagu xafido ee lagu ilaaliyo uu ka xado laa milka lahu wax milkiyana aysan u sugnaanin saariqa fiihi ay fi lmaali almasruuq hantida uu xadaayo wax milkiyadana kuma lahan walaa shubhata shubhana kuma sugna fii maali lmasruuqi minhu maalkii yacni wax laga xaday wax shubhaa oo ugu sugan saariqana ma jiraan shuruudaha markii la helo yadu saariq waa la goynayaa xaddu sariqa allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku sheegay fii kitaabi wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaa'an bima kasabaa nakaalan min allah wasaariqu tuugga iyo wasaariqatu gabadha tuugada wax xadaysa faqtacuu aydiyahumaa gacmahooda jara waxaa gacmaha loo goynayaa waa jazaa'an bimaa kasabaa abaalmarin darteed laga abaalmarinaya wixii ay kasbadeen nakaalan min allah waa ciqaab iyo cadaab alle xaggii ka aada subxaana wa tacaala xadkooda marka waa in gacanta la gooyo wey xaddu sariqa ee allah subxaana wa tacaala uu ku sheegay fii kitaabih aayaddan waa mulaq waa la ilaaqay oo mar hadday xadaan allah wuxuu yidhi faqtacuu aydiyahumaa laakiin ilaaqa aayaddan ku jira waxaa lagu qayday bisunna oo waxa lagu goynayo nin wal qof walba uu xada gacanta la jari maayee haddii maalkaasi hantida uu xaday nisaabka ay gaarto nisaabkii gacanta lagu goyn lahaa waa inay gaaro hantida iyo maalka marka ilaaqa aayaddan ku jira sunnadaa lagu qayday gacanta waxa loo jaraayo waa xifdan lilamwaal xifdan liamwaali lmuslimiin dadka muslimiinta ah hantidooda iyo maalkooda si loo dhowro awgeed allah subxaana wa tacaala u sharciyeeyey yadu saariq in la gooyo maxaa yeele haddii saariqa gacanta laga jaro waxaa ku cibro qaadanaya qof walba oo ku dhiiran lahaa sariqada iyo tuugnimada waxayna u noqonaysaa mid ka sajrisa qofka saariqa inuu ku dhiirto inuu xado hantida dadka muslimiinta ah bacdu zanaadiqa ayaa arrinkaa mucaaradeen cilmaaniyiinta iyo munaafiqiinta qaar ka mida waxay yidhaahdeen sidee gacan loogu gooynayaa rubcu diinaar iyo wax la mida ayadoon ognahay gacantu inay tahay mid qaaliya qiimaheeduna uu sarreeyo sida uu yidhi almacari abulcalaa almacari kaana min azanaadiqa wuxuu yidhi yadun bikhamsi ma'iinin casjudin wudiyat maa baaluhaa quطicat fii rubci diinaari gacan diyadeeda laga dhigay buu yidhi khamsu mi'ati casjud yacnii shan boqol oo yacni dahaba gacan diyadeedii laga dhigay waan soo marnay soo maahan diyadii gacanta gacan diyadeedu sidaa qaali u tahay maa baaluhaa quطicat fii rubci diinaari maxaa ku dhacay buu yidhi oo loo jaraya rubcu diinaar awgii see rubcu diinaar awgii loogu jaraya waa ictiraadun cala allah oo ictiraadayaa uu ka soo horjeesanayaa xukunka ilaahay subxaana wa tacaala bacdu lculamaa baa u jawaabeenoo waxay yidhaahdeen wiqaayatu nnafsi aklaaha wa arkhasahaa wiqaayat lmaali fafham xikmat albaari wiqaayatu nnafsi aklaaha wa arkhasahaa dhowridda iyo ilaalinta nafta aklaaha wa arkhasahaa waxaa yacni sarraysiiyey oona rakiis ka dhiga waxaa qaaliya rakiis ka dhiga waxaa waye wiqaayatulmaali hantida ilaalideeda iyo dhowriddeeda ee fafham faham xikmat albaari allaha khaaliqa xikmadiisa faham wa qaala bacduhum lama kaanat amiina kaanat hamiina falama khaanat haanat gacantu markay ahayd mid amiino ah oo aan qaadqaad iyo waxqaadis aan aqoonin waxay ahayd mid qaaliya laakiin markay noqoto gacan khaa'inada way dullowda bay yidhaahdeen markaasaa rubcu diinaar loo jaray maxaa yeele qofka gacantiisa wax ku xada asaa gacantiisa dulleeyoo ihaaneeyey ihaanadu u geysta awgeede waxay ku mudatay in la jaro masaalix badanaana ku jirta in qofka saariqa xaddu sariqa laga oogo si looga manciyo tuugnimada iyo sariqada wuxuu yidhi mualifku raximahullah wa tuqطacu yadu saariq saariqa gacantiisa waa la jarayaa fasligan ama maa yatacallaqu bisariqa waxay yidhaahdaan culammada ama fuqahada qaarkood waxay ka kooban tahay saddex rugni aلsaariq wاlmasruuq wالsariqa asaariq waa midka wax xadaya tuugga waa waasariqa waa ficilka xatooyada ah waalmasruuq waa waxa la xadayo ee maalkiiyo hantidiia shiikha marka hadda fasligan wuxuu uga hadlayaa saariqa tuugga xadkiisu waa maxay goormaasa gacanta laga jarayaa wuxuu yidhi yadu saariq waxaa lagu jarayaa saddex shuruud saddex shardi shardiga koowaad waxaa waaye an yakuuna baaliqan hadduu waxa uu xaday carruur uu yahay waa la ta'diibinayaa waa la sajrinayaa laakiin gacan laga gooy maayo waa inuu baaliq yahay midka gacanta laga jarayo shardiga labaad waxaa waaye waa inuu caaqil yahay caaqilka maxaa ku baxaya almajnuun qof waalan xatooyadiisa xaddu sariqa looga oogi maayo shardiga saddexaad waxaa waaye waa an yasriqa waa inuu xado waa tuugga waxadaye waa inuu xado nisaaba nisaab waa caaqil waana baaliq laakiin waxaa kaloo shardiya inuu nisaab xado yacnii hantida uu xadaya waa inay nisaabkii iyo qadarkii sharciga u qadaray ay gaarsiisan tahay ee gacanta lagu goyn lahaa qiimatuhu nisaabka qiimihiisu waxaa waaye rubcu diinaarin rubcu diinaar waay diinaar markii afar meel loo qaybiyo meel ka mida ayaa nisaabka sariqada u yahay shayga qofkan tuugga uu xadaayo hadduu rubcu diinaar gaarsiisan yahay gacantiisa waa la jaraya laakiin wixii rubcu diinaar ka hooseeya gacanta looga jari maayo arrintaasi waxaa u daliila qowlu nabiy calayhi salaatu wasalaam laa tuqطacu yadu saariqi ila fii rubci diinaarin fasaacidan lama gooyo qofka saariqa gacantiisa ilaa fii rubci diinaarin ilaa rubcu diinaar mooyaane fasaacidan iyo wixii ka badan rubcu diinaar waa qadarka ugu hooseeya iyo wixii ka sarreeya ayaa gacan looga jaraya fii riwaayati limuslim waxaa ku jirta laa taqطacuu yada saariqi ilaa fii rubcudin ilaa fii rubci diinaar laa taqطacuu hagooyina oo yaan la jarin yada saariq ilaa fii rubci diinaar ilaa rubci diinaar inuu xado mooyaane yaan la jarin qofka saariqa gacantiisa waxaa kaloo nebiga ka sugan sala allahu calayhi wasalam inuu gacanta u jaray fii majinna almajinna waxaa waaye gaashaan uu qof ka xaday yacni nin baa nin ka xaday nebiga calayh salatu salaam gacanta u jaray wa qiimatuhu halaaثatu daraahim mijankaasi nabiga calayi slat salaam uu gacanta uga jaray ninka saariqa qiimihiisu waxaa waaye saddex dirham xadiidkaas kale wuxuu tusinayaa marka yadu saariq in loo jaraayo waxa uu xaday qiimihiisu haddii ay dhan yihiin saddex dirham in la jarayo rubcu diinaarna xadiidkaa lagu sheegay culammada qaar waxay yidhaahdeen waa mutaqaaribaan oo waa isku dhow yihiin labada qiimo qaarna waxay yidhaahdeen xadiidka dahabka ayaa lo yacni ka hadlaya ayaa la hormarinaya asaa asala bay yidhahdeen dahabka calaa kulli nisaabku waxa waaye rubcu diinaar aw halaaatu daraahim rubcu diinaar inuu maalka gaarsiisan yahay ama saddex dirham uu gaarsiisan yahay fasaacidan iyo wixii ka badan rubcu diinaar meeqa u dhigmaa diinaarku culammadu waxay yidhahdeen waa afar garaam taqriiban afar garaamoo dahaba waaye halka diinaar taqriiban haddii la yidhahdo rubcu diinaar afar rubuceeda waa maxay waa diinaar waaxida afar rubuceeda waa hal diinaar yacni waa hal dirham afar yacni hal diinaar waa afar garaam oo dahaba afarta garaam markii afar loo qaybiyo hal qayb oo ka mida waa hal garaam oo dahaba waa lidaalika bacdu alculamaa waxay ku qiimeeyeen afartan iyo sideed dollar adi konton dollar iyo afartan iyo sideed dollar taqriiban meelahaas waa qiimo ahaan wuxuu xadaaday intaa u dhigmaan gacanta waa la jarayaa iyo wixii ka badan hadduu boqol iyo laba boqol iyo saddex iyo ay gaarto waa min baabin awlaa laakiin waa qadarka ugu hooseeya w nisaabka nisaabka xaddu sariqa nisaabkeeda ee nebiga alay slat slam uu ku sheegay rubcu diinaar fasaacidan waa qowl ljumhuur in xaddu sariqa uu nisaab leeyahay xadiidkaanaa tusinaya hadda aan sheegayn culummada waxaa ka mid ah qolo dhahaysa qofka saariqa gacantiisa waa la jarayaa muطlaqan wuxuu xadaaya ama ha bataan ama ha yaraadaan rubcu diinaar ha gaaraan ama ha ka yaraadaan marba hadduu qofka waxado waxay leeyihin gacantaa la jarayaa waxayna deliishadeen iطlaaqu اlaaya aayadda iطlaaqeeda wالsaariqu wالsaariqatu faqطacuu أydiyahuma waxay yidhahdeen allah subxaanaه wa tacaala nisaab kuma xidhin ee wuxuu yidhi faqطacuu أydiyahuma waxay kaloo deliishadeen qowl الnabiy عalaيه الsalaaةu wasalaam lacana allahu saariqa yasraqu اlbaydaةa fatuqطac yaduh saariqa ama tuuga allaha lacnado yasraqu اlbayda ukunta ayuu xadayaa fatuqطac yaduhu markaasaa gacantiisa la jaraya waxay yidhaahdeen ukun qiimaheedu rubcu diinaari wax u dhow midna ma dhama waa wax aad iyo aad u yar qiimaheeduna aad iyo aad u hooseeya wuxuuna nebigu sheegay calayh isalaatu wasalaam inuu inta ukun xada gacanta laga jaraayo taa waxay yidhahdeen waxay daliil u tahay saariqa gacantiisa in la jaraya mutlaqan nisaabna aan lagu xidhayn laakiin waxaa loogu jawaabay aayadda waxaa loogu jawaabay sidii markii hore aan yacni hore aan usoo sheegnay aayadda itlaaqeeda waxaa lagu qeyday sunnadii nebiga calayh isalaatu wasalaam waa min baabi xamli lmutlaq xadiidka ay deliishadeen lacana allaahu saariqa yasraqu lbaydata fatuqطac yaduh waxaa la isku khilaafay kelimat lbayda ujeeddada iyo macnaheeda jumhuur lculamaa oo dhahaysa ama qabta in nisaab loo shardinaayo fii qaطci yadi saariq jawaabta xadiidka ay ka bixiyeen way ku kala duwan yihiin qalo waxay yidhahdeen albayda ukun loolama jeedo ee baydada waxaa laga wadaa bay yidhaahdeen koofi bereedka qofka madaxiisa ka difaacaysa dhaawacyada ayadana waa qaali bay yidhahdeen oo rubcu diinaar way gaaraysaa ama saddex dirham way gaaraysaa baydada ukun maahan bay yidhahdeen qolo kale waxay yidhaahdeen xadiidka dhahaya yasraqu lbaydata fatuqطac yaduhu waa mansuukh waxaana lagu nasakhay laa tuqطacu yadu saariqi ilaa fii rubci diinaarin fasaacidan xadiidkaasaa nasakha bay yidhahdeen oo xadiidka rubcu diinaarka sheegaya waa naasikh xadiidka kale ee dhahaya yasraqu lbaydata fatuqطac yaduna waxay yidhahdeen waa mansuukh waa min baabi naasikh walmansuukh dariiqaasay mareen qolo kaloo ahlulcilmiga ka mida waxay yidhaahdeen maya xadiidka yasraqu lbaydata fatuqطac yaduh waxaa laga wadaa calaa wajhi lmubaalaqa ayaa loola jeedaa yacni markuu nebigu leeyahay lacana allaahu saariqa yasraqu lbaydata fatuqطac yaduh mubaalaqo ula jeedaa iyo zajrin nebiga alay slat slam uu ka zajrinaya dadka sariqada iyo xumaanta iyo tuugnimada markaasi baydada qolahaas ukunay ku fasireen laakiin waxay yidhahdeen nebigu wuxuu isticmaalay waa calaa wajhi lmubaalaqa qolo kale waxay yidhaahdeen albayda waa ukun ukuntaa loola jeedaa laakiin markuu nebigu leeyahy alayh isalaatu wasalaam lacana allaahu saariqa yasraqu lbaydata fatuqطac yaduh ukunow xadaya oo gacantaa laga jaraya macnaheeda maahan bay yidhahdeen markuu ukunta xada in gacan laga goynaayo laakiin xatooyada meel hoose ka bilaabata ilaa markii dambe rubcu diinaariya ka badan ay tagto markaasaa gacanta laga jaraya marka wuxuu leeyahay saariqa allaha lacnado ukunow inta xado ayay ukuntaasi waxay u sababaysaa inuu rubcu diinaar wax gaaraayo xado markaasaa gacanta laga jaraya fatuqطac yaduhu sidaasaana culimo badan ku fasireen oo ayna rajaxeen tafsiirkan u dambeeya in xadiidka lagu fasirayo haddii marka sidaa lagu fasiro xadiidkaas iyo isma khilaafayaan xadiidka nisaabka sheegaya oo nebigu leeyahay laa tuqdacu yadu saariq ilaa fii rubci diinaarin fasaacid isma khilaafayaan ukunna ma dhama wax gacan lagu jaro laakiin nebigu wuxuu ka wadaa sala allahu calay wasalam waxay qofka gaarsiinaysaa markii dambe in gacantiisa la jaro waana sida sariqada iyo tuugnimadu ay ku bilaabato xatooyada qofka saariqa ama sariqada iyo tuugnimada qofka waxay ka soo gashaa marka hore meelo hoose kun shilin iyo wax la mid ah ayuu marka hore xadayaa kadib labuu ka dhigayaa waa sii soconayaa markii dambe hadhami weynaa galaaya intaa in ka badan uu xadayaa ilaa markii dambe uu isku dayo inuu bakhaara jabsado bangiyo jabsado tuugnimadu ayadaa heerara laakiin marka ugu horaysa gacanta qaadqaadka waxay ka bilowdaa meel hoosey ka bilowdaa marka nebiga alai sla slam wuxuu ukunta u sheegayaa waa meesha sariqadu ka bilaamayso markii dambena ay gaarayso heer qofka gacanta looga jaro nisaabka markii maalku gaaro hadday qofku caaqil yahay baali baaliqna yahay hantida uu xadana nisaabkii sharcigu sheego ay gaarayso wax sii dhimanaa jira waxa sii dhiman waxaa waaye waa in laga xado min xirzi milihi min xirzi milihi maxaa laga wadaa shaygaasi la xadaayo waxyaabaha la midka ah meel lagu xafido meelaha lagu xafido waa inuu ku sugan yaho laga xado waxyaabaha la ilaaliyo wax walba waxay leeyihiin wax yani meel lagu ilaaliyo lagu dhowro shaygan tuugga uu xaday xirzigiisa iyo ilaalintiisu hadday ahayd in sanduuq lagu xiro ee kii iska lahaa uu bannaanka dhigo kadibna tuug uu sidaa ku qaato gacantiisa loo jari maayo maxaa yeeley xirzi lagama xadin meel lagu xafiday kamuusan xadine meel bannaanahay ku dayacnaabuu ka xaday markuu ku leeyahay marka shiikhu min xirzi milihi wuxuu ka wadaa asoo kale meelaha lagu xafido in laga xado asigana min xirzi milihi muxuu kuu leeyahay oo kalimatulmili muxuu u sheegaya wuxuu u sheegayaa ashyaada xafidaadooda waa kala duwanta waxyaabaha qaar waxaa xafidaad ugu filan qofka gurigiisa inay ku sugan yihiin ama meeshii uu joogay inay ku sugan yihiin ayadaa xafidaad u ah waxyaabaha qaar xafidaaddoodana waxa waaye meel u gaara ama sanduuq iyo wax la mid aha lagu xiraa waxyaabaha qaar xafidaadooda waa inuu xeendaabka ku jiro oo hadduu mar xeendaabka ku sugan yahay oo ku guda jiraa heshaygaasi waxaa leeyahay waa xafidan yahay curfigaa loo celinayaa xafidaadaasi marka shaygan wixii la xaday hadduu ku jiro oo laga xaday asiga ashyaada la midka ah meelaha lagu xafido markaas waa markii gacanta saariqa la goynayo laakiin wax dayacan oo bannaan iska yiilay markii horeba hadduu saariqa xado gacanta looga goyn maayo laa milka lahu fiihi waana inuusan milkiyo ku lahayn buu yidhi tanna waa muhiim ayadana waxaan uu xadaayo waa inuusan milkiyo ku lahayn milkiyo waa inuusan ku lahayn maxaa laga wadaa maalan waa inuusan shirkadda wax ka xadaayo qayb uusan ka ahayn hadduu shirkaddii xibin ka yahay ee hantida iyo maalka uu wax ku leeyahay hadduu wax ka qaato la dhihi maayo waa tuugo gacantaa laga jaraayaa la dhihi maayo sababtu waa maxay meeshan shubha taallo waxaa laga yaabaa inuu isleeyahaba hantidaadii wax ka mid unbaa qaadatay maadaama aad shirkadda xibin ka ahayd waxaana soo marnay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idra'u lxuduuda bishubahaat meeshaan shubha taalla marka gacan looga jari maayo maal uu shirko ku yahay ou dad la wadaago ولا شبهة في مال المسروق منه wax shubhaana kuma sugna fii maali lmasruuqi minhu maalka wax laga xadayo wax shubhaa kuma sugna wax shubhaa kuma sugna maxaa laga wadaa tusaalooyin waxay culamada qaar uga dhigeen midkaan wax xadaaya maalkan uu xadayo hadduu maalan aabbihii leeyahay shubhaa ku jirta soo maa waxaa laga yaabaa inuu qofkaanba leeyahay waaba hantida aabbahay sidee hantida aabbahay aniga laygu diidaya ama waalidkii inuu wax ka xado oo wax ka qaato hantidii waladkiisa sariqada laakiin sideedaba waa akhdu lmaali bikhufyatin hantida si qarsoodi in lagu qaataa sariqa la yidhaaha haddaad tuugnimo maqasho macnaheedu waa in hantida si qarsoodiya lagaaga qaato sariqo lama yidhaahdo inuu qofkii xoog wax kaaga qaato sariqo lama yidhaahdo taas waa boob waa qasbi waa burcadnimo laakiin tuugnimo lama yidhaahdo hadduu qofi maalan qoray kugu qabto ku yidhahdo keen hantida aad haysato waa tuug la dhihi maayo saariq ma ahan kaas kaas saariq maahe waa qaasib waa mid hantidaada xoog kaaga qaata saariqa gacanta laga goynaayana kaas ma ah kaas xukun kaleu leeyahay qutaacu turuqda xukunkooda waa noo imaan doonaan laakiin saariqa waa midka dhuumaalaysanaya ee hantida islaameed si qarsoodiya ku qaadanaya waa akhdu lmaali bikufyatin dulman inuu qofka hantidiisa qofka hanti iyo maal uu qaato si qarsoodiina uu ku qaato haddii marka waladkii hantidii waalidkiisa uu bikhufya ku qaato gacanta miyaa laga jaraya laga jari maayo maxaa yeele shubha meeshaan taallo waa maalu abiihi waa hanti ay yacni shubha ku sugan fii maali lmasruuqi minhu wa tuqdacu yaduhu lyumnaa intaa markay dhacdo marka oo la helo waa baaliq waa caaqil hantidii nisaabkii bay gaartay min xirzi milihi buu ka xaday mulkina kuma lahan shubhana kuma sugna gacantaa laga jaraya haddii gacanta laga goynaayo xaggee laga jaraa gacanta wuxuu yidhi shiikhu wa tuqdacu yaduhu lyumnaa gacantiisa midig ayaa la jaraya min mafsali lkuuc kuuca mafsalkiisa ama kala goyntiisa ayaa laga jaraya alkuuc yacni waa lafta yani gacanta meesha laga laabo ama calaacasha lafta ka taagan waay meesha kale yani calaacanta calaacashaa la jarayaa waay fa in saraqa hadduu xado aaniyan mar labaad hadduu xado waxay yidhahdaan culummadu markay ka hadlayaan alkuuc waa alcadmu nnaati mima yeli libhaam waa lafta soo muuqata ee soo baxsan ee suul suulka xaggiisa xigta fain saraqa aaniyan hadduu mar labaad xado marka gacanta halkaasaa laga jaraya inta horaa la jaraaya calaacashaa la jaraya gacanta inta hore meeshay ka laamaysaa laga goynaa fain saraqa aaniyan mar labaad hadduu jaro mar labaad hadduu xado quطicat rijluhu lyusraa lugta bidix ayaa laga jaraya fain saraqa aalian hadduu mar saddexaad xado quطicat yaduhu lyusraa gacanta bidixaa laga jaraya marka hore midigtaa la jaray bidixdaa la jaraya marka labaad yani lugta bidixaa la jaraya gacan midig iyo lug bidixay noqonayaan waa isdhaaf mar saddexaad hadduu xado quطicat yaduhu lyusraa gacanta bidixaa la jaraya meeshaasi labadii gacmoodaa ku baxay soo maa fain saraqa raabican laba gacmoodii hal lugaa maqan labada gacmood iyo lugta bidixa markaa ka maqan markuu saddex jeer xado fain saraqa raabican hadduu mar afaraad xado quطicat rijluhu alyumnaa lugta midigaa laga jaraya afartiiba waa go-de fain saraqa bacda dalik markaa kadib hadduu waxxado cuzira waa la tacziirayaa buuyi ay cuuqiba bima yaraahu alxaakim xaakimka wuxuu ku ciqaabayaa wuxuu u arko markaa asigay ula muuqato wa qiila waxaa la yidhi yuqtalu waaba la dilayaa baa leeyi fii bacdi abacaat sabrana ula socotaan u malaynaa nusqadan laakiin sabran kuma qorna fii bacdi nusakh wuxuu leeyahy yuqtalu sabran kelimatu sabran markii qatliga loo isticmaalayo oo la leeyahy fulaan qutila sabran waxaa loola jeedaa waa la xabisay waa la qabtay kadibna waa la dilay qofka dagaal lagu dila lama yidhahdo qutila sabran laakiin sabran bimacnaa waa xabsan waa qof xabisan oo markaa kadib la dilaayo yuqtalu sabran marka wuxuu ula jeedaa waa la soo qabanayaa kadibna waa la dilayaa saariqi waa markaa yani mar afaraad kadib hadduu waxado gacanta marka saariqa sidaasaa loo jaraya alimaamu alimaamu malik raximah اllah fi lmuwaطa sida uu sheegaya saaxibu tadhiib imaamu shaaficina fi musnadihi wuxuu ku soo saaray ana rajula min ahli اlyaman aqطaca اlyad wاrijl yani lugya bidx yani lugya gacana laga jaray qadima fanazla calى abi bakr الصidiq fashaka ilayhi ana caamil اlyaman qad dalama wuxuu ka sheegtay caamil اlyaman inuu dulmiyey fakana yusalii min اleyl fayaqulu abu bakrin waabika ma leyluka bileyli saariqin uma inahum faqaduu ciqda liasmaa binti cumays ninkan gacaniyo midig gacaniyo luga inta laga soo jaray ayuu abu bakr u yimid radia allahu can dulmi buu ka sheegtay uu ku sameeyey caamil اlyaman macnaa gacantii lugtii uga jaray buu leeyahay ninkan habeenkii wuu tukanaa marka salaatuleil ninkii lugtiga gacanta laga soo jaray ee sariqada looga jaray asaga laakiin waa inkirsany waa lay dulmiye buy abu bakar baa wuxuu yidhi maa leyluka bileyli saariqin habeenkaagu ma ahan buu yidhi habeen tuug yacni tuug habeenkiisu ma ahan habeenkaaga macnaa wuxuu la jeedaa waa cibaadaysanaysaa nin cibaadaysanaaya baa tahay uma ekid nin tuuga uma inahum faqaduu ciqdan liasmaa binti cumays imra'ati abi bakr sidiiq radia allahu can kadib waxaa la waayey katiinaday lahayd asmaa binti cumays oo xaaskii abubakar ayaa la waayey fa jacala arajulu yatuufu macahum ninkii wuxuu gudagala marka inuu la wareegaayo oo katiinadii wax ka raadinayo wa yaquulu wuxuu leeyahay allaahuma calayka biman bayata ahla hada albeyt الsaalix ilaahayow yacni waxaad halaagtaa halaagu ku habaarayaa qofkii makri iyo dhibaato u maleega ahlubeytkan saalixa ah fawajaduu اlxuliya cinda saa'iqin xuligii ama katiinadii waxay ka heleen nin farsameeya ama dahabka dhalaaliya agtiisa zacama wuxuu sheegay ana alaqطaca jaaa bih ninkii dahabka ka shaqaysanayay markii yaa kuu keena layidhi katiinadan wuxuu yidhi kii lugtaya gacanta ka go'naa ayaa katiinada ii keenay wey waa ninkan wax habaara ayeele ilaahayu tuugga ma aragta halaag faاctarafa bihi اlaqطac tuuggii lugya gacanta ka go'naa waa ictiraafu wuxuu yidhi anigoo ahaa ninka xaday ninkii habeenka salaatuleilka tukanaya salaatuleilka waa isku qarinaayo aw shuhida calayhi bihi ama waa loogawaa lagu markhaati furay fa amara bihi abu bakrin sidiiq abu bakr ayaa amro faquطicat yaduhu lyusraa gacantiisa bidix ayaa la jaray wa qaala abu bakrin abu bakr wuxuu yihi wallaahi la ducaa'uhu calىa nafsihi ashaddu cindii calayhi min sariqatih ilaah baan ku dhaartay habaarka uu naftiisa habaaray ayaa ka daran buu yidhi oo asiga uga daran xatooyada oo waxaday habaarku ishabaaraa ka daran buu ila wuxuu yidhi ilaahayu halaag qofkii gurigan saalixa dhibaateeye oo xaday oo makriga u maleegay ilaahu halaag buu yidhi halaagayuu ku habaaray naftiisuu ku habaaray marka abubakar wuxuu leeyahay habaarku ishabaaraaba ka daran buu yidhi sariqada iyo tuugnimada uu sameeyey shaahidka waxaa waaye asoo lugya gacan ka go'an ayaa gacanta bidixna ugu daray abubakar radia allahu canh markuu sariqada iyo tuugnimadan uu sameeyey qofku markuu tuug yahana waxaa laga yaabaa marka hore inuu iska dhigo qof saalixoo fiican sida hadda ninkan uu isku muujiyey habeenkii salaatuleyl uu tukanaya waa ka abubakar yiri radia allahu can maa leyluka bileyli saariqin habeenkaagu habeen tuug maahan buu yidhi macnaa waxa aad samaynaysay camalka aad samaynaysa maaha camal saariq uu sameeyo dadka tuugadaana tuugnimadu way ku tafanunaan tuugnimadu waa waxay leedahay wejiyo fara badan oo dadka lagu dhaco walidaalika waxyaabaha ay tuugadu sameeyaan waxaa ka mid a shakliga iyo qaabka in la bedelo qofku markii baahi ka muuqato ama ciyaal suuqnima ay ka muuqato qaaliban waa laga taxadaraaya waa la iska ilaaliyaa markaase waxay samaynayaan shakliguu bedelanayaa waa soo labisanayaa dharkii culummadu soo qaadanayaa hadduu rabo garkuu daysanayaa masaajidka markuu yimaado cibaaduu muujinayaa dadka markuu la joogo afku ka dhaqdhaqaajinaho waa nin caabidahoo tasbiixsanaya wuxuu rabaa in lagu kadsoomo oo la yidhahdo ninkan waa nin zaahido waa warico waa nin dhowrson oo hantida lagu aamino markii wax loo dhiibto kadibna markuu fursad helo wixii uu la goosanaya waa asaaliibay tuugadu isticmaalaan w marka qofka saariqa marka hore waxaa laga jaraya alyad اlyumna uma alrijlu اlyusra kadib waxaa laga jaraya hadduu xado اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى sidaasaa maaragtay loo jarayaa sida mualifka uu sheegay raximah ullah gacanta koowaad marka laga bilaabayo waa gacanta midig waa mar walbana meesha laga jaraayo waa mafsilka lugta markii la jaraayana waa meeshaas muqaabilkeeda waa anqowga ayaa laga jaraya haddii marka afartaba laga jaro kadibna xatooyada uu ka hari waayo sheikhu wuxuu idhahda cuzira waa la tacziiraya tacziirtu xad miyay leedahay xad ma lahan waa bimaa yaraahu alxaakim wuxuu ku tacsiirayaa xabsi wuxuu ku tacsiirayaa darbi iyo garaac waxyaabaha tacsiiraadka soo gala qatligu waa ka mid qatligana waa lagu tacsiirayaa hadduu xaakimka iyo qaadigu arko bimacnaa in la dilo waqiila waxaaba la yidhi yuqtalu marka ugu horraysa waa la dilayaa tacsiir kale la marin maayee waxaa la yimid yuqtalu sabran waa la dilaya waa la soo qabanaya kadibna waa la dilaya wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin